halkani waa xarunta lagu karantiilo dadka uu soo ritay cudurka daacuunka guud ahaan ismaamulka wajeer ayaa cudurkani waxa ay wasaaradda caafimaadka dowladda kauntiga wajeer ay ka diiwaangelisay tiro lagu qiyaasay bukaanadu boqol toddobaatan iyo afar halka boqol toban iyo shan la dabiibay kadib markii ay caafimaadeenna dib loo fasaxay halkan aan hadda ku suganahay waa magaalada biyomadow oo sidoo kale ku taalo xarun dadka lagu karantiilo sagaashan iyo toddobo ka mid ah bukaanada ee cudurka daacuunka lagu arkay ayaa ka soo jeeda koonfurta wajeer oo qaar lagu karantiilay halkani aan hadda ku suganahay saddex ka mid ah bukaanadan ayaa hore ugu geeriyooday cudurka daacuunka saraakiil ka socota wasaaradda caafimaadka uu horkacayay xogayaha joogtada wasaaradda caafimaadka iyo sidoo kale agaasimayaal ayaa soo gaareen magaalada biyomadow halkaasoo ay ugu kuuragelayeen xaaladda dadkii la xanuunsanaa cudurka daacuunka oo lagu dabiibayo xarunta lagu karantiilo dadka uu cudurkaasi soo ritay xogayaha joogtada wasaaradda caafimaadka dowladda kauntiga wajeer doctor kaahiya ayaa faahfaahin ka bixiyey tirada cudurka daacuunka inta uu soo ritay iyo inta hadda la dabiibay dhanka kale waxa uu baaq u jeediyey dadweynaha ismaamulka wajeer inay ka feejignaadaan cudurkani oo halisa waxaana cudurkan lagu kala qaado iyo waxa looga hortago ayaa uu dadweynaha u kala hadlay waxaan joognaa xarunta lagu daaweeyo dadka daacuunka ku dhacay biimadow oon bilownay lixdii bishii labay tobnaad sanadkii lasoo dhaafay ilaa wakhtigaas waxaa soo maray sagaashan iyo toddoba qof konton iyo toddoba ay yihiin haween afartanna rag ay yihiin guud ahaan wajiya south waxaa laga daaweeyey daacuunka boqol iyo shan iyo toban qof sagaashan iyo toddobada lagu daaweeyey biimadow waxaa dheer intii biimadow aan laga furin xaruntan in shan iyo toban qof loo gudbi dhagaxley oo lagu daaweeyey saddex ciyaal ahna ay maaragta ku geeriyoodeen tan iyo hadda intii la furay xaruntan wax maaragti geeriyooday ma jirin waxaa maaragta taasay ku tusinaysaa shaqadii la qabtay inay tahay shaqo guud ahaan lagu guulaystay waxaa kale oo maaragtay meeshan waxaa gacan naga sii hay-adaha inkasta oo inta badan ay maaragtay shaqadan ay maaragtay qabatay wajiha county shaqaalena meelo badan oo countiga ka mid a laga keenay waxaa kaloo shaqaale noogu deeqay hay-adda save the children oo noo keentay kalkaaliye isagana ma aragtay dadka meeshan ka shaqagalaya ka mid ah ilaa iyo wakhtigaan bilownay waxyaabo badana halkan laga qabtay xaruntan aad arkaysaan ayaa ma aragtay gooni dadka lagu karantiilo ayaa la sameeyey oo tendhooyinkan iyo shaqadan la qabtay oo dhanba ma aragtay aas-aaskeeda markaasi la bilaabay wacyigelin aan samayno in qofkii la keeno ma aragtay tixraac lagu sameeyo oo ilaa iyo meeshuu ka imaaday intii qof uu la kulmay la raadsho oo ma aragtay shaqo laga qabto waxaan keennay daawooyin badan oo ma aragtay meeshan xaruntanaytow ma aragtay lagu isticmaalay waxaa kaloon keennay in ma aragtay si dadkii loo karantiilo raashiin meesha loogu kariyo la daaweeyo oo ma aragtay la tago xaafadihii oo wixii laga qaban kara iyo sidii looga hortegi lahay la sameeyo waxay ahayd arrin ma aragtay countigoo dhan iyo laamaha uu ka kooban yaho dhanba ay ma aragtay ka qayb qaateen ayna u badneed xoogga health ama caafimaadka laanta caafimaadka fulisay halkan ilaa iyo wakhtigaan furnay ilaa hadda waxaa jira maaragtay baabuur ambulance ah oo taagan oo maaragtay ama halkan aan u aragna maaragtay meel ka dheeraad ah inay uu ka heli kara caawimaad loogu qaadayo in shaqaalihii iyo baabuurta kala heegan ay yihiin oo mar qofkii la keenaba maaragtay gurigii iyo maaragtay la booqanayo oo shaqo laga qabanayo waxaan marka wacyigelin u sheegaynaa dadkii in ayagana ay ka qayb qaataan inay ayagana ka qayb qaataan arrintii nadaafadda la ilaaliyo in haddii qof lagu arko shubankaas ama waxyaabahaasaytow markiiba lala soo socodsiiyo shaqaalaha caafimaadka si deg deg arrintii wax looga qabto in ma aragtay uu sii faafin oo ma aragtay haddee wakhti aan lagu haysanin guryaha oo markiiba ma aragtay la keeno xarunta ilaa hadda waxaa xaruntan soo maray hal qof oo mar labaad uu cudurkii ku soo laabtay marka waxayna tusinaysaa in maaragti wacyigelintii iyo waxay aan wadanayn ay maaragti wax qabanayso marka waxa uun kusii boorinaynaa dadkii in maaragti ay foojignaadaan in biyaha maaragti laiska daaweeyo tuulooyinka nagu dhow oo maaragti laga keenayana maaragti ayagana maaragti shaqaan ka wadnaa in marka dadkii ay fariisanin oo lagu ilaalanin un maaragti shaqaalaha caafimaadka laakiin ayagana ay xibeen ka noqdaan oo ay ka qayb qaataan ayaan ku boorinaynaa si kastaba ha noqotee tan iyo markii guud ahaan ismaamulka wajeer cudurka daacuunka uu ka dilaacay ayaa waxaa u geeriyoodeen saddex qof wasaaradda caafimaadka ayaa dadweynaha uga digtay cudurkani halista iyagoona ugu baaqday bulshada in ay ku dadaalaan nadaafadda cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta ista ismaamulka wajeer